ప్రాణమేయో నిల్మీక వరకుని ಇದಿದೆ ಇದಿದೆ ಮಕ ಮಾರಂತ ಮನ ಹೋ ಮಚಹ ಮಕ ಮಾರಂತ ಮಸ್ಕಹಿಯೋ ಅಗೋ bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhinaca arrimaha dibadda ayaan barnaamijka saaka aan u badin doonaa waddanka jarmalka dibadbaxyo ayaa ka soconaya oo qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ay dhigayaan iyadoo la sheegayo in dibadbaxan uu yimid kadib markii dowladda dalkaasi ay sheegtay in soomaalida aysan wax xaquuqa aysan u haynin barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa cirka isku sii shareyraya khilaafka u dhexeeya dowladaha sacuudiga iyo iiraan iyadoo ay soo badanayaan dowladaha xigsanaya dhinaca sacuudiga islamarkaana sheeganaya inay xidhiirka dhammaanba u jareen iiraan barnaamijkaad ku maqli doontaan iyo waxyaabaha ka dhalan kara iyo saamaynta dalalka carabta ay ku yeelan karto khilaafka iminka u dhexeeya dowladaha iiraan iyo sacuudiga waxaan kaloo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa saddex muwaadin oo u dhalatay soomaaliya ayaa iyana laga sii daayey xabsi ku yaala waddanka masar waxaana dadaaladaasi sameeyey safaaradda soomaaliya ee dalkaasi nooga furan iyo weliba jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi ku nool qodobada iyo waxyaabihii kale ee nugu soo kornay aad barnaamijka aad ku maqli doontaan qaramada midoobana aad ayay u cambaaraysay markii dowladda waqooyiga kuuriya ay tijaabisay gantaal niyugleer ah faad cabdigaas ayaa barnaamijka farsamaynaya cabdirasaaq maxamedna wuu idinla socodsiin mar kale iyo faaqidaadda dalkaygu meel aan kugu doorsanayo miyay dunidaba ku taallaa dee su-aashaasi jawaabteedu waa maya oo qof weliba dalkiisa meel uga wanaagsan ma lahan allaha u naxariistee faadimo qaasim ilowla ayaa heestaasi inoo qaadaysay dee kama tegin qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa hase yeeshee dhinaca iyo waddanka jarmalka haddii aan aadno oo heestaanba sababahan uu barnaamijka ugu furna ahba qaxooti soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ayaa iminka dowladda waddankaasi waxay u sheegtay in gebi ahaanba aysan ku jirin dadka qaxootiga ah ee xuquuqda kule dowladda dadkuna waxa ay iminkaba bilaabeen in ay aada dibadbax ay u sameeyaan weriye cabdiqani cali dalmar ayaa qadka si toosa ugu jira cabdiqani bal soo dhowow si kooban bal noola wadaag dibadbaxan ay qaxootiga soomaaliyeed ay ka sameynayaan wadanka jarmalka bal inta aad ka og tahay cabdirasaaq oo ku salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdisho ee asxaabta stuudiyo aan kugula sugan sidaad sheegtay dowladda jarmalka waxa ay toddobaadkan sheegtay in dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkeeda ee aanan deganaashada haysan aysan wax badan oo xuquuq ah ku lahayn dalkaasi oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo deganaashaha iyo xitaa caafimaadka iyadoo ku micnaysay in dalka soomaaliya xilligan ay ka jirto nabad la isku haleyn karo dadka soomaaliyeedna ay halkaasi u imaanayaan oo keliya in ay dhaqaalo ka sameeyaan sidaas daraadeed dowladda jarmalka waxay soo dhaweysay oo ay gacanta midig u fidisay dalalka ay ugu horeeyaan syria iyo dalka lagu magacaabay eritrea syria waxay ku sheegtay in afar sano in ka badan uu dagaalo ka soconayo dalkaasna dhibaato badan ay ka jirto dalka eritreana waxay ku sheegtay in uu maamulo nin keligii taliyaa sidaas daraadeed labadaas dal ay u aqoonsatay inay yihiin siyaasiyiin hase ahaatee soomaalida arrinkaasi cabdirasaaq oo ay ka fal celiyeen saddexdii maalin aynu kasoo gudubnay magaalooyin kala duwan ee dalka jarmalka waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo ay sameeyeen dadka soomaalida ah ee qaxootiga halkaasi ku dhaqan iyagoo weli aanu u kala harin kuwa sharciga haysto iyo kuwa aanan haysan waaya marka sidoo kale waxaa sideed iyo labaatanka bishan ay dadka soomaaliyeed u balameen inay dhigaan mudaaharaadkii ugu weynaa ee dalka jarmalka ka dhici doono waaya marka soomaalida cabdiqani ay saga kala imaan doonto gobol- waaya gobollada cabdi- kala cabdiqani duwan ee marka dalka Jarmalka.
een- een, haddaad xiriiro kala duwan aad la samaysay een, soomaalidan qaxootiga ah ee jarmalka ku nool een, waa sidee marka een, aragtidooda ku aadan markii dibadbaxa laga tago in dalkoodii uu nabad yahay siday dowladda jarmalka u sheegtay
maqalkaaga aada igu xun ee igu celi marka cabdisa waayahay een, cabdiqani ow haddaad hadda i maqasho een, soomaalida haddiiba loo sheegay in dalkoodii uu hadda een, nabad yahay een, uuna soo hagaagayo iyaga hadalkaasi sideed u- sidey u arkeen haddaad la xiriirtay
hadalkaasi waa ay ka fal celiyeen oo waxay sheegeen in aysan diyaar u ahayn in loola dhaqmo ee, dad dalkooda nabad ka jirto oo kale waxay sheegeen in soomaaliya in ka badan shan iyo labaatan sano ay diridii ka socoto sidaas daraadeeda soomaaliya qeybo kamid ah aysan xilligaa nabadgelyo laysku haaleyn karan ay ka jirin dadkaasi waxay sheegeen inay eh, kaga jawaabayaan mudaharaadyo oo ay doonayaan in xaqa la siiyo dalalka syria iyo eritrea la siiyo oo loo aqoonsado qaxootinimo xuquuqda ay ku leeyihiin ee la siiyo cabdirasaaq oo haddii aan dhegeystayaasha la wadaago qaar ka tirsan dadkii dibadbaxayay ee codkooda ku muujinayay iyagoo hortaagan maxkamad ku taala gobolka bremen ee dalka jarmalka ayaa waxay ay hadalkooda u dhigayaan sida tan cabdirasaaqoo codkaas waxa uu ahaa qaarka soomaalida oo iyagu mudaharaadaya xilli ay kula sugnaayeen maxkamad ku taala dalkaas jarmalka waayahay ee, cabdiqani aad baad umahadsantaha marka een, hadda een, dibadbuxu miyuu soconayaa mase dadku waxay yihiin kuwa een, weli iska abaabulaya een, magaalooyinka waaweyn ee waddanka jarmalka
cabdirasaaqoo dibadbaxa waa uu dhacay ilaa dhowr dibadbax ayaa shalay iyo daraad ka dhacday magaalooyin kala duwan ee dalka jarmal ku yaala hase haatee hadda waxay ku balameen xalayto dadka soomaaliyeed ay ku balameen ee waxa weeye inay dhigaan dibadbax kan ka weyn oo laysaga imaan doono guud ahaan gobolada kale fogfog ee dalka jarmalka uu ka kooban yahay iyagoo ku balamay inay hortagaan baarlamanka dalka jarmalka oo halkaasi ka muujiyo xabashadooda la xidhiidha ee in dowladda jarmalka ay quursi ku samaysay dadka soomaaliyeed ee waxaana arrintan ay dadka soomaalida u arkaan inay tahay mid ee, la doonayo in dalka looga darakiciyo tanina waxay qayb ka tahay ee, d- ee, guluf ay dowladda dalka jarmalka ay u gashay inay ku dhinto ama ku yarayso qaxootiga dalkaasi soo gelaya maxaa yeelay sanadkii haata aynu kasoo gudubnay labadii kun shan iyo tobanka hal milyan oo qof oo qaxooti ayaa dalkaasi galay marka soomaalida waxay qayb ka noqdeen dagaalka aan loo aqoonsan doonin qaxootiga ee dagaalkoodana dib loogu celin doono.
waaya waaya marka Kale ay ilaa dowladda- ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda marka cabdiqaniyow intaad ka og tahay een, dhowr mar ayay dibadbaxyadu dadka een, soomaalida qaxootiga ee jarmalka ku nool ay sameeyeen sidaad hadda noo sheegayso een, mas-uuliyiinta waddanka jarmalka maxay ka dhaheen dibadbaxyadan ilaa iyo hadda
Ee, mas-uuliyiinta sidaa la socoto ee, cabdirasaaq oo dalka jarmalka waxa uu ku dhisan yahay axsaab ee, mar waliba dadka qaxootiga waxaa la jira ama la safan xisbiga aan talada haynin xisbiyada ee, dalka jarmalka jira waxa ay sheegeen inay la safan doonaan laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in dowladda aysan waxba ka qaban karin oo arrintan xalkeeda ama xalka gaaridteeda ay leedahay baarlamanka dalka jarmalka Ee, dadkii hadda mudaaraadayay waxay sheegeen in oo codkooda aan soo daaynay waxay sheegeen in markii ay ku mudaharaadeen maxkamadda sare ee dalka jarmalka ay mas-uuliyiin la hadashay ay u sheegeen in dacwadooda loo gudbin doono em, golaha baarlamanka dalka jarmalka oo ay go-aan ka gaari doonaan waxa laga yeeli doono qaxootiga soomaaliyeed waaya ee dalkaasi ku sugan mustaqbalkooda iyo sidau noqon doono waaya cabdiqani laakiin waxaa laleeyahay haddana een, haween badan oo jarmal ah een, waxa ay sheeganayaan in kufsi lagula dhaqaaqay een, dadka kufsiga ku dhaqaaqana ay ka- ay isugu jiraan een, carab iyo afrika een, dad ka soo jeeda ma la isdhihi karaa dee arrinta ayaa saameyn ku yeelata soomaalida
cabdisaaq waa sax soomaalida saa la socoto waa dad muslimiin ah dadna lagu tilhimay jaamacadda carabta ka tirsan yihiin ayaa lagu tuhumaa gobol ku yaala dalka jarmalka waxaa la sheegay in kun nin oo kasoo jeeda dalalka islaamka ay isku dayaysteen inay halkaasi arbush iyo foodo ay ka sameeyaan iyagoo weliba dhibaatooyin isugu jira kufsi iyo bac halkaas ka geystay oo dad gabdho dumar ah hataa ciidanka blayska dharcadka dalka jarmalka ka tirsan xataa ay dhibaateeyeen sida la sheegay marka arrinkani waa tuhum ka mid ah tuhumada soo gali kara dalalka islaamka waxaana muuqanaysa in dadka jarmalka iyo dowladoodaba ay ul booca ugu tukadayaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda bariga dhexe oo soomaaliya laftirkeeda lagu taliya inay tahay wadamada muslimiinta kuwooda afkaartooda muslimimo ay aada u adag tahay marka loo eego marka lagu nool yahay qurbaa waa tahay laakiin arrinkan runtii marka cabdirasaaq oo aan ku daro laga hadlo midooda yurub arrinkani ma soo dhowanayo oo dhowr mar ayuu ka hadlay laakiin waxaa jira dowlado badan oo jarmalka kula raacsanay in soomaalida aan xilligan qaxooti loo aqoonsan karin waxaa ka mid a dowladda zealand oo kale iyo dowladda haatan aan jooga dalkeeda ee switzerland oo kale denmark oo kale dalal badan ayaa haatan Wa- waay.
moodaa in dadka soomaaliyeed Waaya, cabdiqani- inaan loo aqoonsan karin waayahay warka kusoo kordha dhinaca jarmalka waan u imaan doonaa insha allah waad noo soo sheegi doontaa waxyaabaha uu ku dambeeyo een, dhinaca sweden haddaan soo aadno een, dalkaas isagana waxa uu soo saaray een, ah, warbixin ku aadan inuu iska xakameynayo een, qaxootiga nooc waliba ay isugu jiraan ama dal waliba ha ka imaadeen een, soomaaliduna waa ka mid tahay dee dala- dadka een, aada dhinaca sweden maxay dowladda wadankaasi tilaabadaasi ay ay u qaadaysaa
cabdirasaaq sidaa la socoto ee sanadii lasoo dhaafay dalal badan ayaa gelgelay oo qaxootiga ee kusoo qulqulay ama kusoo jabay daraadooda ee ee u qaylidaadiyay sweden boqol iyo konton kun oo muhaajiriin ayaa soo galay soomaalidana waxaa la sheegay dalalka soo galay dalalka safka hore ee kaga jira inay tahay sweden haatan waxay soo saartay sharciyo cusub oo ay kaga hortagaysa dadka eh, muhaajiriinta ama soo galootiga ah waxa ay sheegtay in eh, dalka dalalka dariska la-ah tareemada aadi jira ee mamnuucday in dalalka ka- dadka ka imaanaya dalalkaasi la baari doono in qoysaska eh, wadankaasi kunool laga raro ee qaxootiga ah laga raro magaalooyinka waaweyn oo loo ee- ee loo raro meelaha kasog magaalooyinka halkaas teendooyin loo dhiso loogu dhiso Een, sidoo kale waxaa jirto sharciyo cusub ay soo saareen waa inaysan siin doonin wax dhaqaalo ah dadka muhaajiriinta ah oo halkii ay dhaqaalo ka siin jireen ay ugu bedeli doonaan raashin cayriin ah oo ay karsadaan marka ilmahaas oo dhan waxay doonaysaa inay ku yarayso ee, ee, dadka muhaajiriinta ee dalkeeda kusoo jabay sweden sweden waxaa eh, lagu tiriyaa inay kamid tahay dalalka eh, qaaradda yurub ku yaala ee sida aadka usoo dhaweeya dadka muhaajiriinta khaasatan waxaa xilligan maamula xisbiga garabka bidix ee dadka eh, muhaajiriinta eh, garabka siiya hase haatee waxaa eh, ka dhamaaday dulqaadkii waxaana taasi ay sababtay in haatan eh, culays badan la saaro dadka muhaajiriinta oo aan loo kala sooceynin dalalka ay ka yimaadaan waaya laakiin dadka soomaaliyeed xilligan la jooga mar walba waxa ay yihiin bartilmaameed maxaa yeelay dadka ugu badan ee dalkaasi isu wadan galay sanadii lasoo dhaafay waxaa waaya yimid waaya Soomaaliya cabdiqani ay cabdi qayb Qani- ka tahay marka cabdiqani way jirtaa sharciyadaasi waxaana taasi ay sababtay inay isku dhacaan dalalka denmark iyo sweden denmarkna ay sidoo kale cilaaqaad ka goosato dhanka xuduudaha dalka sweden oo Wa- ay daris yihiin waayahay mar dhow dhinacan een, uh, warar ka hadlaya carabta ayaan soo aadi doonaa laakiin aan ku weydiiye een, waxaa leeyaha dalalka yurub iminka hadalhaynta ugu badan een, waxa ay tahay tababaraha cusub ee qabtay een, kooxda een, real madrid ee een, sinidin sidan oo horay een, kooxdaasi ugu soo ciyaaray kabtanna u ahaa een, xulka een, wadanka faransiiska bal iisoo koob warkaas
cabdirasaaq oo zinadiin ismaaciil sidaan xiddigan waxa uu hore ugu ciyaari jiray kooxda eh, los blancos ee real madrid eh, xilliyadii eh, een aanu hadda kasoo gudubnay habeen hore waxaa loo magacaabay inuu xilka eh, macalinimo kooxdaas ka khaliifo ee macalinkii reer spain ee shaqada laga ceeriyay rafael benitez hadalhaynta ugu badan dhanka sportiga la xidhiidhana waa taa Eh, een- een waxaana taasi ugu wacan baa laleeyahay zidane waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda caalamka ugu qiimaha badan ee soo maray wuxuuna usoo ciyaaray naadigaas isagoo weliba kula soo kula soo guulaystay dhowr horyaalka dalka spain iyo koobka champion league marka waxaa laleeyahay riyo ciyaaryahanka u rumooday riyo taageerayaasha iyo maamulka u rumooday ayay noqotay in zinzizu oo kooxdaasi usoo ciyaari jiray kula soo guul kuna kulana soo guulaystay koobab qiimo badan in mar kale macalin ugu noqdo hal halka arrin ayaa ku daraya waxay tahay in madaxweyne ku-xigeenkii ee dalka ee madaxweyne ku-xigeenkii xiriir kubadda cagta ee adduunka viva uu xalay aqbalay in loo gacan geliyo dalkaasi maraykanka isagoo dalkani switzerland ee dhowaan lagu qabtay toban maalmood koor oo lagu hayay Eh, marka labadaas arrimood ayaa isboortiga iyagun ugu weynaa cabdirasaaq waa tahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena wa- wariye cabdiqani cali dalmar oo ku sugan wadanka switzerland een, khadka telefoonka ayuu iigu waramayey een, wararka ku saabsan qaxootiga oo soomaalida ay ka mid tahay ayaan falanqeyn kooban aan ku sameyneynay siiba een, war iminka een, kasoo dhacay dhinaca wadanka jarmalka oo ku aadan in dowladda dalkaasi ay soo saartay arrin ku aadan in soomaalida aysan qaxooti u aqoonsan karin een, wax dhaqaalaasa- wax dhaqaalaana aysan u haynin iyadoo taasi ku micnaysa sida cabdiqani cali dalmar wariyahaba aad ka maqlayseen in hadda soomaaliya ay tahay mid nabadgelya ah
Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi ididay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa ididay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa Wiilayda heestiyo mulkiyo ujeedada, jawaabahan ma yaabaa, macnahoodku wuxuu yahay. Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi ididay bidixi maka maarantaa madaxow majaha waa taa dhegeystayaal weli barnaamij- barnaamijka faaqidaada een wararka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxaa inagala socdaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ee waxaa weli een, ah, sii socda khilaafka u dhexeeya een, dalalka iiraan iyo sacuudiga iyadoo haddana ay soo badanayaan een, ah, dalalka cilaaqaadka u jaraya een, wadanka iiraan islamarkaana een, sheegaya eh, in ay xigaan een, dhinaca een, wadanka sacuudiga haddaba dalalka carabta saameyn intee la eg ayuu een, ku yeelan karaa khilaafka een, labada dowladood een, u dhexeeya haddaba barnaamijka een, waxaa marti iigu ah madaxa xarunta een, eh, irshaad ee aragti isdhaafsiga cabdiraxmaan een, sahal een, yuusuf Een, cabdiraxmaan een, bal soo dhawow een, marka hore bal wax yar oo kooban bal waxaad ka taabataa een, khilaafkan labada dowladood ee iiraan iyo sacuudiga u dhexeeya
saaxiib waad maxsan tahay xiriir xiriirka ama calaaqada labada dal u dhexaysa horta mid wuxuu ahaa uun eh, iska degan hadda ka hor laakiin haddee hoostana laga dagaabsan yahay korkana eh, safaaradaha ay u kala joogaan labada dal laakiin waxaa soo baxaysay eh, dhowrkii sida ugu dambeysay kala duwanaansho aad u weyn oo labada dal u dhexeeya xagga eh, afkaarta diinta la xiriirta oo iiraan waa dad shiico ah oo een, sacuudiguna waxa weya waa dad sumo ah weye marka taas marka laga yimaado arrimaha siyaasadda lafteeda waxaa laisku qaylay oo lagu kala booday arrimaha ka socda yemen arrimaha ka socda suuriya arrimaha ka socda ciraaq midaas oo ay i- i- ceeraan hormuud ay ka tahay in ay hubayso maleeshiyaadka xuutiyiinta la yihahdo ee yemen ka jira oo ay sanca ay qabsadaan oo suuriyana ay bashaar al asad ay garab istaagaan oo markaas uu adeegsado eh, bashaar al asad hubkan noocyo nooc kasta uba ka mid a hataa uu- uu- uu niyo u adeeg- u adeegsado shacabka ee suuriya oo boqolkiiba een, eh, sideed ka badan ay yihiin dad sunno ah oo aan shiico ahayn Eh, oo magaranaysaa bashaar asad oo madaxweynaha ka ah oo boqolkiiba toban meelaha laga taageersan yahayna uu shiico yahay oo oo taageero ka helayo em, iiraan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo iiraan lafteeda waxay taageertaa maleeshiyaad sida baxrayn dalka baxrayn oo kale waxay taageertaa dad shiica laftooda lagu lagu lagu tuhmo oo laftooda bariga sacuudiga degan Eh, marka markii saa loo fiiriyo waa labada dowladood ee kala hogaaminaysa oo dhihi karaa dalalkan caalamul islaami oo ilaa konton iyo toddobada em, gaarahaya eh, eh, magaranaysa kala hogaaminaysa oo aha em, shiicadu iran in ay mabaadi gaar ah leedahay diin gaar ah oo ayaa gaar ah u leedahay tafsiir hadday noqoto haddii axaadiis noqoto haddii siyaasad noqoto in kacdoonkii iran kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ka ka urtay iran in ay u dhoofiyaan dibadaha oo wadamada khaliijka ay geeyaan wadamada geeska africa wadamada asia wadamada em, wo- waqooyiga magaranaysaa em, afriqiya meel kasta oo dad muslimiin ay joogaan inay u dhoofiyaan arrintaasoo khatar ku keenaysa marka Way.
sacuudiga iyo ku keenaysa wadamada kale ee caalamul islaami ku keenaysa taasaa markii lagu kala booday in ay noqoto in ay isqayiraan labada dal oo arrintaas hadda kuwada soo jirjitay laakiin hadda ayay qumaati usii caddaatay mid waayahay een, cabdiraxmaan laakiin hadda markii lasoo hadal qaado een, labada dowladood een, khilaafkooda waxaa la leeyahay een, iiraan waxa ay taageeraysaa een, xuutiyiinta yeman ka dagaalamaya een, sidoo kale een, waxa ay taageertaa een, bishaar al asad madaxweynaha een, wadanka syriya hase yeeshee waxaa la leeyahay arrintu intaa way ka weyntaho een, labada dowladood waxay isku haystaan een, ah, quwadda ku aadan een, ciddii hogaamin lahayd dalalka carabta
arrintaas way ka ballaaran tahay carabta keliya ma aha Een, waxaa laisku haystaa xataa yaa yaa hogaamin karaa een, wadamadan ku bahoobay ururka isbaahirsiga ee ee, ee, i c wadamada ku bahoobay ee waxaa weeyaan een, oo ka oo oo la dhaho waa caalam islaami ama duulka caalam islaami yaa yaa hogaamin karaa marka eh, majority markii la fiirinayo guud ahaan markii la fiirinayo si eh, aglabiyadaha eh, waa wad waa dal oo magan waa wadamo oo muslimiin ahoo sunno aha Een, wadamada marka ay iran ay taageerada ku leedahay ama ay ku leedahay saameyntana waa dho- wadamo yar weeye oo minority ka aha horta marka waa inaan marka hore fahno eh, difference u dhexeeya xagga eh, diinta yani hadda dadku waa muslimiin dhammaan laakiin waxaa lagu kala duwan yahay aragtida iyo afkaarta lagu kala duwan yahay hadda iran oo kale manhajka ka jira wuxuu yahay waa manhaj oo la xiriira sida sida sidan soo socota Een, waa iran waxay soo bandhigaysaa afkaar iyo istaraatiijiyaad iyo mabaadi oo xagga islaamka ah oo total ka duwan midan ay wadamada muslimiinta ay soo bandhigayaan tusaale ahaan markii asxaabta loo hadlay oo kale waxa weeyaan waxaa iiraan gudaheeda ama shacabka iiraan gudihiisa waxaa dhaqanka ah oo caanka ah markaad telefishinada daawato in ay caynahayaan oo lacanadahayaan asxaabta sida abubakar cumar cusmaan inay caynayaan hooyooyinkii em, eh, eh, magaranaysa nabiga sal alay wasalam caaisha oo kale inay caynahayaan oo ka beri noqonayaan oo leeyihin diintiiba ka baxeen waxaa meesha ka cad marka waxa laisku haysta maa oo kale waxaa kaloo jirta innaga markaan mus- muslimiinta sunnada aan nahay waxaan leenahay masaadir iyo resource aan u noqono oo maraajic aan u noqono xagga diinta bukhaari iyo iyo muslim iyo axaadiisa kale tafsiirka qur-aanka oo kale masalan ibnu kasiir iyo iyo sida lamid ah taariikh baan leenahay soo jira soo jirtay oo sida masalan khilaafadii cabaasiyiinta khilaafadii amawiyiinta khilaafadii cusmaaniyiinta kii ku wareysay marka saacfay rindu asaasay asxaabtii systemkaas oo dhan taariikhdaas oo dhan inagu ay ee, muslimiinta sunnada ay leeyihiin oo sacuudiguna ay ku taagan yihiin masar iyo bakistan iyo magaranaysaa jazaa'ir iyo maghrib iyo soomaaliya iyo si guud ahaan dalka carabta oo ama caalam islaami badan yihiin systemkaas oo agtooda khalad bu ku yahay wax jira maaha waayahay cabdiraxmaan marka marka- arrinta la isku siyahayo ee ugu ugu muhiimsan waxaa weeyaan waxay rabaa eeraan waxay rabtaa inay change isbedel dhab ah inay ku samey ku sameyso caalamka oo dhan oo caalam islaami oo sacuudi kow ka tahay kadibna dad ayaga ay rabto oo ay taageeraysa ay keento sida xuusiyiinta oo kale arrintaa marka dagaalku waa dagaal Waay.
dagaal adag weeye ma aha dagaal oo magaran siyaasadeed ma aha waa dagaal oo istraatiiji oo diin ku fadhiya magaran waayahay cabdiraxmaan marka da- dhegeystayaasha bal aan dareensiino een, hadda een, khilaafkan markii uu soo baxay wadamo badan ayaa ka hadlay een, hadda waxaa soo badanaya een, wadamada la jira een, dhinaca sacuudiga islamarkaana een, sheegaya inay xiriirkii een, u jareen een, w- wadanka een, iiraan een, waxaa ugu dambeysay een, dowladda een, wadanka jabuuti iyadoo dhinaca kale urduna dee safiirkeedii ay ay ay ay ay u sheegtay inuu kasoo tago een, magaalada tehraan ee caasimada een, wadanka iiraan marka maxay tahay waxa keliya loola safanayo horta sacuudiga
waxaan la safanayo waa dho- dhowr arrin weeye midda koobaad sacuudiga oo runtii matalahaya ama hogaaminahaya caalam islaami oo waxaa garanaysaa xaramka ku yaala ma- madiina ku taala oo meesha utukanada ku taala midda kale sacuudiga oo ku leh culays ama saameyn weyn ku leh beesha caalamka ma oo xataa caalam islaami keliya maaha Eh, midda kale saddexaad sacuudiga oo runtii la dulmiyey waxaa laba arrin baa lagu dulmiyey sacuudiga waa midda koowaade saaradii ay ku lahaayeen bahraan iyo qunsuliyadii ay ku lahaayeen eraan ayaa la weeraray oo ay dowladda eraan ku fasaxday lacagteedii meeshaan waxaa ka soo baxay eraan inay noqotay waa waxay la- la timid dhaqan oo mili- dhaqan oo waxay la timid kacdoon ama ama maleeshiyaad baa la dhihi karaa waxaa sharciga caalamka oo u dhigahayaa in la ilaaliyo safaaradaha in la ilaaliyo diimaasiinta oo waxa gudub ayuu ayuu dhigaya taawas midda kale oo saddexaad xuufiyiinta oo yaman qabsaday caasimadii oo waxaa weeyaan ku handiray inay weerarahayaan eh, eh, sacuudiga oo oo ku handiray inay isticmaalayaan tawaariikh cruise oo waxaa weeyaan ay ka tirsan eraan inay isticmaalhayaan markaan khatar gelinaya amniga galinaysa sacuudiga sacuudiga amnigiisa hadduu khatar u galo caalamka o dhan baa khatar galaya sacuudiga waa dowlad muhiim ah oo muslimiinta muhiim u ah oo caalamka muhiim u ah mana aha dowlad magaranaysa si fudud ay eraan waxa uga fulin karto saa darteed waxaa waa dareemi kartaa marka in xiriirka ay sacuudiga ku leedahay ama saamaynta ay sacuudiga ku leedahay jabuuti ama urdun ama wadamada kale ee magaranaysa hadda sida masalan suudaan oo kale qatar oo kale imaaraadka wadamada ama bakistan oo kale ay ku leedahay waa xayaan waa xiriir oo dheer oo magaranaysa saaxiibtinimaha oo soo jira oo dhinac kasta ah. marka waxaa weeyaan saas darteed waxaa weeyaan ma aha xiriirkan iyo taageerada la taageerayo arrimo siyaasadeed ma aha arrimo oo magaranaysa dhaqaala ma aha waxaa weeyaan waa jiritaanka waaye xagga hogaanka waaye magaranaysa oo lagu kala duwan lagu kala duwan yahay ay ku- sunnada iyo shiyaada ku kala duwan yihiin waa tahay cabdiraxmaan marka ugu dambayntii een, khilaafkan haddii aan la xalin oo uu sii socdo caalamul islaami saamayn intee la eg ayuu ku yeelan karaa
saaxiibaadka khilaafka waa soo socday kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal markii kacdoonka iraan ay la wareegeen iraan oo boqortooyada markay haysashaha ay ka wareegeen ilaa hadda kacdoonka wuu socdaa maalin maalin buu soo marayay waxaan xusu- waxaan- waxaan waxaan xusuustaa een, eh, dagaalkii sideed sano ka socday ka socday kun sagaal boqol eh, sideetan iyo sideed istaagay ee iraan iyo ciraaq dhex maray caalam islaami dhan waa ku jiray waxa weeyaan oo sunnada way ku jireen marka xiriirka ana hadda ma qabo wax weyn waa iman doona laakiin arrintanu waxay saameyn ku yeelmataa iran oo runtii baday inay awood leedahay laakiin awooddeeda aynan aan saa usii weyneyn hadda muslimiinta ilaa hal milyaar iyo iyo waxoogaa baa lagu qiyaasaa boqolkiiba shiicada boqolkiiba waxaa weeyaan saddex ama afar meelahan bay ka yihiin inta kale waa sunno waay waxaa weya hadda hadda masalan gambia oo kale oo qarbi afrika shalayto wa- waxaa laga caydiyey waxaa laga caydiyey dad oo shiica lagu eedeynaya magaranaysa inay faafinayaan meel kasta ama qarbi afrika ha noqoto ama asia ha noqoto meel kasta ha noqoto waxaa weeyaan waxaad moodaa in arrintan ayna saameyn weyn ku yeelanayno dhinaca dhinaca sunnada laakiin saameyn waxay ku yeelan doontaa dhinaca ma garanaysaa een een ee, iraan laakiin intaan kuu sheegi oo hadda suuriya oo kale ciraaq oo kale yaman oo kale meelaha ay ku dhaldhashay iraan ay ku dhashay oo welibana looga aamusay oo ay mar walba in laga celiyo meelaha waa laga yaabaa inay hub siiso oo ay ga- dhaqaalo siiso oo ay ku garab istaagto laakiin waxaa hadda maalmahan muuqata in xuutiyiinta meelo badan laga qabsaday waxaa maalmahan muuqata in runtii eh, bashaar asad oo kale in meelo badan laga qabsaday oo inkasta oo ruushka ay garab taagan yihiin haddana waxaa weeyaan markii qaabka hadda haddii wa- wax usii socdo saameyn weyn kuma yeelan doonto xagga sunnada laakiin waxay ku yeelan doontaa saameyn weyn ay ku yeelan doontaa iran oon ka fiirsanin tallaabooyinka ay qaateen oo oo sabirkii iyo adkaysigii iyo dulqaadkii sacuudiga ay sameynayeen aan waxaa weeyaan ugu bedelay inay waxyaabaha ay sameeyaan inay safaaradooda ay ay ay ku xadgudbaan oo ay yaman ay soo fargeliyaan oo meel kale soo fargeliyaan saa darteed waxaa weeyaan waxaa waxaa aniga aan arkaa kasab noqonaysa in xataa soomaaliya lafteeda inay tallaabooyin ay qaadato oo oo oo lamid ah tallaabooyinka ay dowladda qaadatay taasaa sharaf u ah oo waxaa weeyaan karaamada iyo maxaa weeyaan ee magaranaysa ay ku jirtaa iyo iyo raganimada iyo in la difaacdo sunnada iyo islaamnimada la difaacdo ee anagu aan fahansana ee madhabka khilaaf shaafici waxaa weeyaan sunna horsumaynu nahay marka sunnada iyo shiicada dadku waa inay kala fahmaan ma garatay waa tahay aad baad aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa een, madaxa aragti isdhaafsashada ee xarunta irshaad cabdiraxmaan sahal yuusuf oo wax badan kala socda arrimaha carabta falanqeynna een, ka sameeya cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayuu igala qaybgelayey een, dowladda masarna waxa ay sii daysay ilaa iyo saddex ruux oo soomaali ah sii deyntoodana een, waxa een, ka qayb qaatay een, safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee masar ku nool een, saddexdan ruux ee la sii daayey ayaa magacyadooda aan helnay qaarkood een, waxaana lagu kala magacaabaa axmed nuur oo ah macalin dugsi qur-aan een, cabdifataax cajiib oo isna ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada iyo haweeney soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda warbaahintan magaceeda loo soo bandhigin hase ahaatee haysata dhalashada wadanka norway sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyona fadhi ay yeesheen waxay aad ugu dhaliileen dowladda waqooyiga kuuriya dowladdaas oo tijaabisay gantaal niyugleer ah waxa ayna sheegeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in arintaasi ay aada u qalqalgelinayso ammaanka guud ahaan caalamka intaasna waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka inta uu socday waxaa igala qaybigala qaybgalay weriye cabdiqani cali dalmar iyo cabdiraxmaan sahal yuusuf oo wax badan kala socda arrimaha carabta falanqaynna igula sameeyey khilaafka ka dhexeeya dalalka sacuudiga iyo iiraan iyo halka uu ku dambayn doono barnaamijka fahad cabdigaa saaxiibkay ayaa fasax ka farsamaynayey cabdirasaaq maxamed faarax shine anigoo ahna waa idinla socodsiinayay dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya ee dalkiinna waxa idin dhaamamale